idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon maka maarantaa
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax arbaca taariikhduna waxa ay ku beegan tahay lixiyo labaatanka bisha afaraad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobada aad barnaamijka faaqidaada wararka saaka aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku sugan wadanka turkiga iyagoo halkaa kulamo kula qaadan doona madax uu ka mid yahay madaxweynaha wadankaas rajab dayib erdogan haddaba barnaamijkan dhegeystayaal idinkugu soo gudbin doonaa kulamadii hordhaca ahaa ee wafdiga madaxweynaha ay la yeesheen mas-uuliyiinta wadanka turkiga barnaamijka waxaad kaloo dhegeystayaal aad ku maqli doontaan shir looga hadlayay arrimaha dalka ayaa waxa uu ka dhacay isla magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka wadanka mahad maxamed guuleed isla isaga ayaa raadiyo muqdisho uga warbixiyey shirkaas arrimaha looga hadlay dhanka abaaraha ayaa warar ku saabsan sidoo kale aan idinkugu soo gudbin doonaa gobolka bakool waxaa laga soo sheegayaa deegaanadii uu ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka in la tacaal fara badan oo lagu sameeyo cudurkaas in hadda xoogaa uu ka yasiran yahay sidii hore ama uu ka yaryahay dadka uu soo ridanayo baarlamaanada carabtana shir ayay waxa ay ku yeesheen dalka masar soomaaliya waxaa uga qeybgalaya xildhibaan maxamed cumar dalxa isaga ayaan shirkaas isna wax ka weydiin doonaa wararkaas iyo warar kaloo ku saabsan arrimaha soomaaliya iyo warar ku waaweyn dhanka caalamka ayaan barnaamijka intuu hawada ku jiro aad ku maqli doontaan leila cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogta tabintuna waa anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shino waa mar kale iyo
weyne dalka yaa iskale wasu'aal da'weyne dalka yaa iskale يومك أفلحان تابع تعليم تالي
dalaga iyo beeraha kalyaanbada u daabto dhaqaalaha
durkinayaale dhaqalaa durkinayaale caafimaadka doona daaweeya cudurku gabardooya cudurkaale danyarta u adeega daadihii iyo maatada iimaankiisu deeqaale caafimaadka doona daaweeya cudurku dabagooya cudurkaale danyarta u adeega daadihii iyo maatada iimaankiisu deeqaale waa su'aal daaweyne dalkayaa iskale waa su'aal da'weyne dalka yaa iskale
nabadaa doone aan daayicin nidaamka dowladnimada jecel bahale
dibadiyo gudahaba danjiraha humigane degnaanta ogolen baale
ogolayn baale degnaanta ogolen baale
waata dhegeystayaal heestaas wadaniga waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaada wararka waa su-aal da-weyne dalka ayaa iskale de wuxuu dhan waxay isugu soo aruurayaan qofkii wadani ah oo dalkiisa ka naxaya islamarkaana kheyraadka ku jira keliya ujeeda ayaa een ah midka iskale iyo midka ka daafaca cadow weliba oo soo weerara Eh, waayahay barnaamijka faaqidaada wararka ayay heestaas een, daafur u ahayd waxaan ku bilaabi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo shalay ka dhoofay garoonka caalamiga ee aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa gaaray een, magaalada ankara halkaas si weyn baa loogu soo dhaweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa Eh, madaxweynaha wafdigiisa een, waxaa ka mid a wasiirada kale ah arrimaha dibadda maaliyadda amniga iyo xubno kale een, waxaana la sheegayaa in kulamo kala duwan ay la yeelan doonaan een, mas-uuliyiinta sarsare ee wadanka turkiga oo uu ka mid yahay madaxweynaha wadankaas rajab dayib erdogan een, waxaana jiri doona heshiisyo ay kala saxiixan doonaan labada dal Eh, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda een, soomaaliya yuusuf garad cumar waxaa qorshuhu yahay in la soo saxiixo heshiisyo dhex mara labada dowladood oo ku saabsan een, xoojinta xiriirka labada dal iyo horumarinta een, dalka soomaaliya iyadoo weliba aan filayno een, heshiisyo hore u rahmanaa iyo qaar cusub in aan soo geli doonno oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha dalka turkigu ay ay heshiisyadaas een, gaari doonaan labada dowladood ay gaari doonaan iyadoo labada madaxweyne ay hogaaminayaan
waa tahay kaasina wuxuu ahaa eh, wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya een, yuusuf garaad cumar haddaba waxaan ogaan doonaa een, heshiisyada ay kasoo kala saxiixdaan een, labada dal oo mas-uuliyiinta uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ay soo saxiixaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa hadba kulanka ay mas-uuliyiintan ay la qaataan mas-uuliyiinta turkiga
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka waratay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
barnaamijka faaqidaada wararka ayaanu weli ku guda jirnaaye shir looga hadlayay arrimaha wadanka ayaa lagu soo gebagabeeyey isla magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa shirka ka qayb galay waxaana ugu sarreeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed shirka markii uu soo dhammaaday ayaan waraysi kooban waxaan la yeelnay isla ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed waxaana ugu horeyn weydiino bal inuu warbixin kooban uu naga siiyo shirkan wuxuu ku saabsanaa intuu socday deeqaha ay beesha caalamku ku caawiso soomaaliya oo ahaa shir la aas-aasay kulan hore mashaariicdan lagaga hadlo horumarinta oo la aasaasay markii waxaa la yidhahan bishiiba mar dhici jiray marka maadaama dowlad cusub ay dhalatay xukuumad cusub la dhisay waxaa maanta fursad noo noqotay in dhiig cusub iyo tamar lagu shubo oo dib loo bilaabo wadamo fara badan baa kasoo qeyb galay safaarado dalalka ajinadiga qolyaha deeqbixiyaasha caalamiga hay-adaha garoomada midoobay ee ka howlgala soomaaliya xaruntooda tahay muqdisho wakiilo ka socday beesha caalamka ee kala duwan waxaa kaloo nidaamka la yidhaha telefishinka fogaal aragga kala qeyb qaatay nairobi dadka nagala soo qeyb qaatay shirkoo xaggaa kasoo jeeday marka waxyaaba badan oo dalka waxtaro u leh baa lagaga hadlay waxaa kaloo lagaga hadlay shirka london iyo arrimaha nabadgelyada iyo amniga dhismihiisa waxaa laga hadlay dib u kabashada dhaqaale iyo dibadhiska dhinacyada dhaqaalaha waxaa lagaga hadloo kale waxaa new partnership agreement afka qolaad ama heshiis cusub oo iskaashi oo waxyaabaha lagu geli doono shirka london ah waxaa kaloo lagaga hadlay xiriirinta deeqaha iyo sidii laysugu dibaridi lahaa waxaa sida arrimaha aada uga muhiimsanaay oo aada looga hadlay gargaarka iyo gurmadka abaaraha dalka ku dhuftay sidii loogu gurman lahaa sidii laysaga kaashan lahaa iyo mustaqbalka sidii looga shaqeyn lahaa abaaraha soo noqnoqda maxaa lagu daweynayaa maxaa lagaga hortegi karaa sidee loo isaga kaashan karaa oo ay ka mid tahay in laga shaqeeyo mashaariic wax ku oola ah sida in la horumariyo biyoxidheenada warabka beeraha wax soo saarka beeraha calafka xoolaha arrimahaas oo dhan waxay ahaayeen waxyaabihii shirka maanta lagaga hadlay ama dhinaca dowladda ha noqoto ama deeqbixiyaasha caalamiga uu fidi ka socday dowladaha masaaxiibka nahay mudane waxaa jiray barnaamijkan inuu horey u socday xukuumadda cusub ka ahaan maxaad barnaamijkan aada usoo usoo bandhigteen maantay in wax laga bedelo ama lagu kordhiyo maadaama ay horey barnaamijkan usoo socday
barnaamijkani waxyaabaha lagu kordhiyo waxaa ka mid ah oo wax ka bedelaya kuwii hore waad ogtahay waxay qaadanay qorshe ku talagalka saddex sano ee soo socda oo la yidhaha n d p ama barnaamijka horumarinta qaanka waxaa kaloo aada ogtahay in xukuumadda ra-iisul wasaare khayre markii la dhisay wasiirada iyo barnaamijka dowladda baa la geeyey golaha shacabka soomaaliyeed oo ay ansixiyeen toban jiir oo waaweyn oo muhiim ah ayaa ku jira barnaamij xukuumadda tobankaas jiir oo ay kamid ahaayeen gurmadka abaaraha cadaalada maamul aaga la dagaalanka musuq maasuqa maxaan ku idhaahdaa dhinaca kobaca dhaqaalaha doorashada hal qof iyo hal cod arrimaha bulshada adeegyada bulshada in laga shaqeeyo oo ay ka mid tahay waxbarashada iyo caafimaadka dibu heshiida tobankaa tiira waaweyn waxa ay la jaan qaadayaan oo ay waafaqsan yihiin barnaamijka horumarinta qaranka ee saddexda sannadood ah marka sidii loo hirgelin lahaa oo kulanadii dhowrka ahaa shan jir meelaha hore b s g lagu yaqaana yani oo lagaga hal jiray cadaalada dhaqaalaha doorashooyinkii wadaxaajoodka siyaasadeed nidaamka federaaleynta ayaa isu bedelaya waxa la yidhaha pilaris oo tiirar ah goboxaad bay u tahay arrimahaasoo dhan waa wax cusub oo aan hore usii jirin oo sii xoojinaya hawlihii awalba aynu qabanay ee sii jiray xoojinaya laakiin dhib cusub gelinaya eh, fish aragti cusub iyo hab eh, derder gelinaya waxqabanka iyo isla xisaabtanka la dagaalanka musuq maasuqa waxyaabahaasoo dhan ka shaqaynaya ayaa ay soo kordhinayaan oo kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed oo la hadlayay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxa uuna warbixin kooban naga siinayey een shir looga hadlayay arrimaha soomaaliya oo ka dhacay isla magaalada muqdisho waxaana waraysigan inooga qaaday wariyaheena nasr bashiir cali
soomaali waa mid waa uliyo mayrax mataana weeyo meel bay ka wadatay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
qaybihii dhexe ee barnaamijka faaqidaada wararka ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaasha iminka nagu soo biirana waxa ay nagala socdaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya baarlamaanka jaamacadda carabta ayaa shir ku yeeshay een, wadanka masar een, waxaana ee, lagu cambaareeyey weerarkii een, dhowaan lagu qaaday een, qaxooti soomaaliyeed oo marayey xeebaha dalka yemen iyadoo sidoo kalena baaq loogu jeediyey in baaritaan caalami ah lagu sameeyo qaabkay u dhacday een, duqeynta een, lagu laayay dadka qaxootiga ah ee xeebaha wadanka yemen marayey een, kuwa oo ka cararayay dagaalada isla yemen ka soconaya haddaba dhinaca soomaaliya waxaa uga qeyb galay een, xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada dhanka baarlamaanada carabta u qaabilsan een, soomaaliya isaga ayaan weydiinay shirka bal dhanka soomaaliya een, waxyaabihii ay ka dhaheen qaxootigii soomaaliyeed ee lagu laayay yeman iyagoo jooni saaran konton iyo dhowrka ruux ku dhimatay arrintaasi in ay nagu jirtay in arrintaasi laga hadlo sidii ay u dhacdayna wax layska weydiiyo ciddii ka dambaysayna baaritaan adag lagu sameeyo si lagula xisaabtamo ummaddaa meeshaa ku dhammaatayna dadkii iyaga maanta ee soomaaliyeed ee ay- ay hoosaskooda ay ka tagaana soo u rabaan nabdow isla markaana lagu dhaafay xisaabtamo oo dambigaasi ama lagula xisaabtamo ay didaysatay taa qodobkaas wuu noo meel maray waana lagu soo saaray bayaanka weliba cambaarayn ayaa lagu daray kadib halkaasi ka dambeysay in loo jeediyo waxaa kaloo noo hirgalay oo annaga qodobada lagu soo saaray in qaxootiga soomaaliyeed ka sokoow in abaaraha dalka ka jira ee soomaaliya in si degdeg ah arrintaasi wax loogu qabto aan lagu hadlaynin jaamacadda carabta keliya ee baarlamaanka carabta uu dardar uu geliyo ayadoo dowlado dadkii xildhibaanadii umarsadaayay sida saudi arabia eh, qatar eh, iyo sidoo kale imaaraadka iyo kuwait ay soo bandhigeen in ay durbo naata oo ay bilaabeen amiirada inay saxiixaan islamarkaana iyada ay sida ramadaanka intaana la gaarinba ka hor loo gaarsiin lahaa oo gargaar degdeg ah soomaaliya lasga wada meelgidin annagana oo aan uga tusaaleynay sida ugu fudud ee lagu gaarsiin karo iyadoo dowladda dhexe ay tahay maanta oo meesha xudunta ah oo iyada loo baahan yahay in amurahaasi laga hago oo maanta ay jirto wasaarada gargaarka oo xukuumadda cusub ay magacaawda inay jirto taasoo meelaha laga dejin karo haddii loo baahdana inay dekadaha soomaaliyeed kuwooda ugu internationalsan oo haddii ay muqdisho noqon lahay haddii ay barbaro noqon lahay haddii ay boosaato noqon lahay haddii ay kisimaayo noqon lahay meel kasta oo loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed ee dhibaatada iyo abaaraha ay ka jiraan in laga dejiyo gargaar degdeg ah in laga dejin karo lana gaarsiin karo ayadoo lagala xiriirayo maarka dowladda dhexe iyo inta kale maamulada ka jira ee dalka oo iyagana dhammaan ay diyaar u yihiin in dadkaas wax la gaarsiiyo meelaha kale ee qaarkooda xataa oo loo haysto inay ka talinayaan howada dowladda ka soo horjeeda dowladahaasa masalada qaarkooda inay access ay uleeyihiin inay gaarsiiyaan dadkaasi oo iyaga oo ah kuwa aanan xuduud lahayn oo iyagoo laftirkooda la tacaamuli karo oo sina aan cudurdaar loogu helaynin soomaaliya gargaar ma la geyn karo iyo nabadgelyadu waa ayntaas iyo waxyaaba markii hore mukiimada ku jiray oo annaga aan daboolka ka qaadnay oo dowladana hadda ayada iska la xilqaartay idkeeda xataa baarlamaanka xataa allaha ka dhiga ee soomaaliyeed inuu iskaga jaray lacag oo isaga mushaarkiisa barkeeda ka badan oo iyo in ka badan maaragtay dadka maaragtay soomaaliyeed ay intaas ay ay ay waa gaarsiinayaan gartay walaalahooda si ay wax isugu daraan soomaaliyana aanan lahayn wax siyaasad ku xiran arrimaha gargaarka sida isu caawinayaan oo kan waqooyiga joogo iyo kan koonfur joogo iyo kan bariga joogo iyo kan galbeed joogo marka dhibaatadan oo kale ay jirto aanan jirin derbi kala xamilaya ama siyaasad kala hor joogsanaysa oo ay Waa- isu gurmanayaan dadka soomaaliyeed Wa- wa- taana waxay dhalisay in ay yidhaahdaan waxaa loogu baaqayaa dhammaan dowladaha lacagaha khariijka ama kuwa awoolaha leh ee dhaqaale inay zakada sanadkani ay siinayaan dadka oo loogu talagalay masaakiinta ay noqdaan boqolkiiba sagaashan soomaaliya in zakadaas loo leexiyo go-aankaasna hoyada aan soo baxay
Somali waa waata dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa een, profesor maxamed cumar dalxa oo inooga warbixinayay een, shirkii kusoo gabagaboobay warka wadanka masar gaar ahaan magaalada qaahira ee xildhibaanada ku jira een, baarlamaanka jaamacadda carabta oo isaga ka mid yahay waxyaabihii ay isla soo hadal qaadeen sidaad maqleyseenna waxaa si weyn looga dooday een, qaxootigii soomaaliyeed ee marayay xeebaha wadanka yemen ee gantaalka lagu dhuftay Een, iyo baaq ay kasoo jeediyeen in baaritaano caalami ah si rasmi ah loogu sameeyo qaabkii uu falkaasi u dhacay qeybihii dambe ee barnaamijka faaqidaada wararka ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay Een, dhinaca isboortiga ayaan markaan bal fiirinayaa kooxda hogaamineysa horyaalka wadanka ingiriiska ee chelsea ayaa een, guul xalay waxa ay ka gaartay kulan ay la dheeshay kooxda kubadda cagta ee southampton kulanku wuxuu ahaa een, kulan aada u adag waxaana laga dareemayay goolasha uu kusoo dhammaaday ilaa een, lix gool ayaa een, garoonka ka dhashay oo sidaa sidaa waxaa kala jeedaa micnaheedu inuu yahay een, afar iyo labo ayay een, kusoo dhammaatay ciyaarta waxayna guusha ku raacday een, kooxda kubadda cagta ee chelsea Een, Southampton laba gool ayay la timid oo gool wuxuuba yimid qeybihii dambe ee ciyaartu ay sii dhammaan rabtay Een, kulamo kale oo aada u adag ayaa jiri doona kulamadaasna waxaa ka mid noqon doona een, kulanka dhex mari doona lester iyo kooxda kubadda cagta ee arsenal waxaa kaloo een, ka mid a kooxda kubadda cagta ee crystal palace iyo tottenham kulanka kale ee aadka loo wada sugayay loo wada sugayo ayaa waxa uu yahay een, kulanka een, dhex mari doona een, kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo manchester city oo man derby la yidhaahdo waana ogaan doonaa kulankaas isna waxa uu kusoo dhammaado iyo kulamada kale ee horyaalka laga ciyaari doono barnaamijkii faaqidaada wararka ayaa gebi ahaanba saakay intaas aan kusoo idlaynayaa barnaamijka inta uu socday een, leyla cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogtay maxamed macalin xasan ayaa een, barnaamijka isku soo een, dubariday oo soona diyaariyey anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinana waa idinla socodsiinayey dhammaantoodna isku duwan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya ee nabad
waswaalka weyne dalka yaa iskale waswaal da'weyne dalka yaa iskale
daacadda wabaale wadaniga dadaalaale midka daafacayaale dhiiga kii u daadshaale midka daacadda wabaale wadaniga dadaalaale midka daafacayaale dhiiga kii u daadshaale
kan qabiilka diidaale midnimada doonaale kan qabiilka diidaale midnimada doonaale Tandiidin hawshtaale, kaan lacag ku doorsano, wax kasta u dulqaato, u dib jiray dhexdiisaale.
handajiyey aqoonto dadku ka aflaxaano daabaca tacliintali
dalaga iyo beeraha kayaambada u taabto dhaqaalaha
durkinayaale dhaqala durkinayaale handajiyey aqoonto dadku ka aflaxaano daabaca tacliintali
dalaga iyo beeraha kayaambada u taabto dhaqaalaha
durkinayaale dhaqala durkinayaale caafimaadka doona daaweeya cudurku gabardooya cudurkaale danyarta u adeega aabihii iyo maatada iimaankiisu deeqaale caafimaadka doona daaweeya cudurku dabagooya cudurkaale danyarta u adeega daabihii iyo maatada iimaankiisu deeqaale waa su'aal daaweyne dalka yaa iskale waa su'aal da'weyne dalka yaa iskale dibadiyo gudahaba danjiraha humigane degnaanta ogoleyn baale degnaanta ogoleyn